يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا نلاعب البيضا في الهيجاء همتنا تناطح السحبا فالأعداء تخشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta saddex iyo labaatanaad ee barnaamijka taariikhda falastiin الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا
xalqadii hore waxay inoo joogtay iyadoo uu geeriyooday hogaamiyihii dowladdii cuhmaaniyiinta sulaymaan alqanuuni kaasoo lagu xusuusto go'aankiisii ahaa inaysan yahuuddu degi karin falastiin balse ay ku noolaan karayaan dhulalka kale ee ay dowladdu maamulaysay geeridii sulaymaan kadib oo ku beegnayd sagaal boqol toddobaatan iyo afartii hijiriyada oo waafaqsan kun shan boqol lixdan iyo toddobadii miilaadiyada waxay dowladda cuhmaaniyiintu gashay fatro hakad ah oo ay ka joogsatay futuuxaadkii islaamiga ahaa ee ay ka waday qaaradda yurub iyo caalamka intiisa kale xilligaasi waxay dowladda cuhmaaniyiintu ka dagaalamaysay ilaa shan jabhadood oo kale ah jabhadda galbeed ee nasaaradii hungari austria siberiya iyo bulgariya oo ay gadaal ka soo riixaysay faransa halka waqooyigana ay ku aadanayd dowladda ruushka jabhadda koofureed waxay kula dagaalamaysay bortuqiiska halka barigana ay ku beegnayd dowladda safawiyadda iiraan dhanka koofureed ee badda mediteraneanka waxay cuhmaaniyiintu ku wajahayeen dowladda sbain oo mararka qaar weerari jirtay muslimiinta morocco xilligan ay dowladda cuhmaaniyiintu hakisay futuuxaadkii laakiin ay sii jirtay awooddeeda kuna beegan geeridii sulaymaan alqanuuni kadib waxaa turkiga ka soo baxday arrin xiriir la leh taariikhda falastiin taasoo ah yahuuddii adonama yahuuddii laga soo masaafuriyey yurub iyo andalus ayaa soo degay deegaanadii ay maamulaysay dowladdii cuhmaaniyiinta meelaha ay sida xooggan u degeen waxaa ka mid ah gariiga oo ay maamulaysay dowladda cuhmaaniyiinta sannadkii kun iyo soddon iyo shantii hijiriyada oo waafaqsan kun lix boqol iyo soddonkii miilaadiyada waxaa dhashay nin lagu magacaabo sabtay sayfi oo yahuudi ah kaas oo markii uu gaaray da'da laba iyo labaatanka sano sheegay inuu yahay masiixii la sugayey waxaa ninkan raacay oo beentiisa qaatay dad yahuud iyo nasaaro isugu jira wuxuuna bilaabay inuu isaga kala goosho daafaha caalamka gaar ahaan dhulkii ay ka talinaysay dowladdii cuhmaaniyiinta meelaha uu booqday waxaa ka mid ah dhulka filistiin markii uu ku soo wareegay caalamka islaamka wuxuu kulan ballaaran ku qabtay magaalada asmiir ee dalka turkiga kaasoo ay ka soo qayb qaateen yahuud aad u fara badan wuxuu caalamka u qaybiyey juquraafi ahaan soddon iyo siddeed qaybood qayb kastaahi waxa uu mas-uul uga dhigay yahuudi ka mid ah dadkii shirka ka soo qayb galay dhiiranaantiisuna waxay gaartay inuu bannaanbaxyo ka dhigo turkiga isagoo cuhmaaniyiinta ka dalbanaya inay yahuudda u fasaxaan dhulka barakaysan inkastoo cuhmaaniyiintu ninkan ku tilmaameen qof madaxa looga jiro haddana sida uu sheegayo asheykh abumuslim markii ay dareemeen inuu si go'aan ku jiro u hadlayo waxay ku dhigeen gacanta iyada oo lagu xukumay dil toogasho ahi xogbixinta dowla cumaaniya ay soo gaaraysay ninkaas nin waalan inuu yahay oo kalaa loola dhaqmaye laakiin markii dambe wuxuu bilaabay hadallo aad adag kulkulo inuu ku hadlo dowla cumaaniya waxay samaysay marka dhab way qabatay dhab hadaladii uu ku hadlay hadallo dil gaarsiinayay ahaayeen maxakamad baa lasoo saaray isagii wixii la shaqaynayey dil toogashaa lagu xukumay dilkii intaan la gudagelinba intaan xadki lagu ogin aclana anahu taraka alyahuudiyata yahuudnimada waa ka tegay buu yidhi fa aslama oo nadaqa bishahaadatayn ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an maxamed rasul allah gaalnimada yahuudiya waa ka baxay waralays badbaadiyey waaba wixii dhan waa ka baxay islanimadan qaatay sidaasuu dhiiggiisa horta ku badbaadsaday laakiin maxaa ka dambeeya dhegeysa warar waaweyn baa ka dambeeye xadkii laguma ogin muslim buu daahirkii iska dhigay wuxuuna u tilmaamay asxaabtii isaga raacday ee magaalooyinka ku baahsanaa oo dhan inay kasoo tagaan yahuudiyada u muujista yahuud somaliland idinkuma ogeyn yahuudnimadii waan ka tagnay dhaha islaamnimadaan soo galnay dhaha ilaa aanu marka ujeedkay leeyihin waxay tahay ilaa aanu dhexgalno dowladda cuhmaaniyada ee dhisan maamulkeeda iyo dowladeeda aan saa u dhexgalno sidii sunta oo kale qofka sun markay taabato jirkao dhan soo kuma faafo dowladda maamulkeedao dhan inay ku faafaan qorshe ah ayay dejiyeen meelo badan oo muslimiinta iyagoo muslimiin ah laakiin magaca muslimiin oo yahuudiba kasoo dad soo islaamo ay la yidhaahdo sidiisay sameeyeen soo ma jeedid siday hore yurub ugu sameeyeen horay arrintaa uga dhacday yurub ninkii philip awel philip awel la dhihi jiray boqorkii faransiiska yahuudi intuu la yaabay fadqaladeeda ayuu u yeeray wuxuu yidhi laba mid soo gala ama dalkoo dhan ka taga ama christian noqda yahuud mama ahaanaysaan maxay sameeyeen dalka in laga ceri ma ogeysi kale ma lehe markaas waxay dhahen christian baan noqonay way qarsadeen marka catholi kanisa catholiya ayaan galnay dhehe tabti ay ku sameeyeen faransiiska yahuudnimadooda way qarsadeen ogow tabti bay wax ku sameeyeen dowlad cuthmaaniya muslimiin baan ay dhaheen christian ee yahuudnimadoodana hoostooday ka wataan waa dhex galeen way way dhex galeen dowladdii way saa u dhex galeen isla iyagoo yahuudnimada qarsoonay دمروا ليدمروهم مزقوا ليمزقوهم دمروا ليدمروهم مزقوا ليمزقوهم إخوة القرود دنسوا الحدود إخوة القرود laga soo bilaabo sannadkii kun boqol toddobaatan iyo kowdii hijiriyada ilaa sannadkii kun saddex boqol labaatan iyo toddobadii hijiriyada waxay dowladda cuhmaaniyiinta u ahayd fadro taagdarri ah oo horseeday inay burburto kadib markii ay ka soo dhex baxeen saraakiil iyo madax aan muslimiin ahayn kun laba boqol iyo saddexdii hijiriyada oo ahayd intii ay socotay fadradii taagdarrida ee cuhmaaniyiinta waxaa soo baxay madhabka brotestanka oo uu aasaasay nin la oran jiray martin lother kaasoo taageero xoog leh ka helayay yahuudda waxay ku doodeen in madhabkani uu ka dhimbil qaadanayo towraadkii asalka ahaa ka hor inta aan la inxiraafin usuusha madhabkanina ay ka mid tahay in yahuudda dhul gaar ah looga sameeyo falastiin haddii arrinkaa uu suuragalana uu soo degayo almasiix ciise calayhi salaam sida ay ku doodeen dadkii haystay madhabkan oo badankood degganaa ingiriiska ayaa waxay dhibaato adag ka soo wajahday madhabka katholiga kadib waxay u soo hayaameen dhulka maraykanka oo ay wakhtigaasi dhulmareenno ka soo jeeda sbain ay booqasho ku tageen tani waa midda keentay in badi shacabka maraykanka uu hadda haysto madhabka brotestanka oo ay usuushiisu ka mid tahay sida ay sheegeen in yahuudda dhul laga siiyo falastiin si uu u soo dego almasiix halkan ayaana ka fahmi karnaa sirta ku jirta in maraykanku uu mar walba garab taagan yahay yahuudda isla wakhtiga uu soo daahiray madhabka brotestanka oo ay samaysteen yahuud iska dhigayay inay nasaaro yihiin waxaa yurub ka soo baxay kacdoonkii faransiiska kun toddoba boqol siddeetan iyo sagaalkii miilaadiyada waxaana kacdoonkan barbar socday in badi dadka yurub ay calmaaniyiin noqdeen taasoo dhigaysa in diinta iyo dowladda la kala saaro kadib kacdoonkii faransiiska wuxuu dalkani noqday awood caalami ah oo muuqata boqorkii ugu awoodda badnaa faransiiska uguna caansanaa oo la oran jiray nabilyon ayaa go'aansaday inuu ballaariyo boqortooyadiisa isaga oo soo damaaciyey dhulkii ay ka talinaysay dowladda cuhmaaniyiinta oo sii liicaysay markaas waxaa dhacay kacdoonkii faransiiska waxaana sababta uu ku bilowday iyo halkii uu ku dambeeyey ka warramaya ashaykh jaamac moxamed cuhmaan dowla faransiya horta waxay ka bilaabaantay dulm iyo tacdiib iyo baahi daran iyo kelitalisnimo shacabka reer faransa lagula dhaqmay oo nimankii markaa boqortooyadii meesha ka xukumaysay iyo kaniisadii baa isu kaashaday aad u dullaysay dadka marka ninkii la odhan jiray luwis saadis cashar baa markaa xukumayey baahida dadka ku dhacday xataa mudaharaad bay samaynayaan cuntaha nala siiyo waan baaba gaasho dhimanayaan dabaqadan wax xukuntaana kibir maba waxanba lama socoto arrintanba waa ka dhigalacdi waxaa la sheegaa oo taarikhda lagu qoraa iyagoo maalin mudaharaad weyn samaynayo qasrigii malikiga hareeriisa aad ugu mudaharaadaya bay naagtii uu boqor ku qabeeyo mari anduweet la odhan jiray baa tiri dadkani maxay rabaan dadkani maxay rabaan markaasaa liyi rooti bay doonayaan rooti bahay markaasay tiri oo may kac ka cuna keeg may cunaan bay tiri mawxday rooti waayan kurega ma iska cunaan waxay moodaysaa in wax walba iska yaalan agtooda iyo- iyo- gurigoodao kale ay kaga tashanaysaa dadka mogti marka nimanku dhintaasaa keentay markii dambena dowra falastiin markii dambe waxay isu bedeshay dowla diin la dagaalan kaniisadii iyo boqortooyadii iyo kelislaisnimadii isla tuurtay xoriya fardiya waxa la yihahday keentay in la yihahdo iyo nidaam aljamhuuri oo shacabku taliyo waxayna ka dhalatay oo ku dambeysay in faransa ay noqoto dowla calmaaniya adduunka ugu horeysay oo calmaaniyadu ay ka hirgashay oo diin oo dhan bannaanka layskaga tuuray oo ay soo baxday siyaasada loo yaqaano faslu diin can ilxayaa ama faslu diin can idowla ay ka dhalatay waxay ku dambeysay inay faransa noqoto dowlad calmaaniya oo kaafira oo weyn oo wax diin layihahda aan la maqashiin karin wax diin layihahda aan la maqashiin karin ba ayay ayay maaragtay yaa ka soo baxday maantana halkii bay weli maraysaa dowla faransiya waa dadka ugu daran ee islaamka ugu daran ugu necab hataa gabdhaha iskuullada tegaya maanta faransa ee muslimiinta xijaabka yar hataa masarka yar madax saaran baa loo diidan yahay wax kale iska dhaafe marka waxaa ka dhalatay toorar faransiya dhibtaasi horta marka hore ku dhalatay iyo dulmi iska qaad laakiin iyadiiba waxay noqotay adlam ka dulmi badan kuwii maarata dulmigooda ay ka cabanaysay oo maanta dadkii diintooda kala dagaalamaysa oo leh waxaan diin la-aan ahayn adduunka kama talinayo diin oo dhan waa in maarata cagta lagu dhufsoo la tuura bay leeyihiin Eh, waxaa leeyahay dimuqraadiya iyo maaragtay ilxaadkana waa in la hirgeliyo waxaa ka dhalatay marka towra faransiya dhibtaasaa ka dhalatay dhib bay ka carareen dhib bay ummadda iyaguna ku rideen marka nabilyon ayaa weerar ku qaaday dalka masar oo ahaa wilaayo taabacsan cuhmaaniyiinta si fudud ayuuna ku qabsaday isaga oo haystay muddo saddex sano ah kadib wuxuu uga sii tallaabay falastiin oo uu damcay inuu la wareego markii uu go'doomiyey magaalada caka go'doonkaasina waxaa ciidamada faransiiska uga dhintay laba kun oo askari nabilyon oo ay dowladdiisu haysatay madhabka brotestanka ayaa markii uu galay falastiin qaybo ka mid ah wuxuu yahuudda caalamka oo idil ugu baaqay inay soo aadaan dhulka barakaysan si ay dowlad uga dhistaan tani waxay qalqal gelisay ruushka iyo ingiriiska oo hogaaminayay labada madhab ee kale ee nasaarada maadaama nabilyon uu kala wareegayo hogaaminta nasaarada sidaa darteed cuhmaaniyiinta ayay garab ciidan ku siiyeen sidii faransiiska looga saari lahaa masar iyo falastiin sidii ayaana dhacday ingiriiska iyo ruushka ulama dagaalamin faransiiska jacayl ay u qabaan muslimiinta iyo inay ka hor istaagaan qabsiga gardarrada ah ee falastiin balse danahooda ayay ka arkeen dagaalkaasi waxaa u suura gashay inay jebiyaan faransiiska intaa kadibna ingiriiska ayaa qorshaystay sidii uu ugu soo duuli lahaa caalamka islaamka oo ay ku jirto falastiin dowladda cuhmaaniyiinta ayaa masar u dirtay ciidamo uu horkacayo mid ka mid ah saraakiisheeda oo lagu magacaabo maxamed cali si uu uga hortago damaca ingiriiska ee qabsashada falastiin iyo masar laakiin nasiib darro wuxuu ninkaasi isku beddelay mid ka mid ah shakhsiyaadkii fududeeyey gumaysiga lagu qabsaday masar iyo falastiin markii uu tegay masar wuxuu laayay haraadigii mamaaligta ee ku hoos noolaa dowladdii cuhmaaniyiinta waxa kale oo uu dhegta dhiigga u daray culimo badan oo muslimiin ah markii dambena wuxuuba ka goostay cuhmaaniyiinta sida ayayna masar ku noqotay meel ka baxsan gacanta dowladdii xilligaasi ka talinaysay caalamka islaamka dowladda ingiriiska ayaa maxamed cali ku saaciday damiciisii la xidhiiray inuu samaysto dowlad ka madax bannaan cuhmaaniyiinta maadaama ay u arkeen shakhsi liita oo ay danahooda ka fushan karaan waxaana ay u adeegsadeen qorshe ah inuu falastiin hoosgeeyo masar ugana saaro cuhmaaniyiinta kadib dagaallo badan oo uu la galay cuhmaaniyiinta wuxuu ugu dambayntii dabadhilif moxamed cali la wareegay masar iyo falastiin isaga oo weliba damcay inuu qabsado istanbuul laakiin dowladihii reer galbeedka ee taageerayay ayaa arrinkaasi ka diiday iyaga oo ka hortegaya inuu awood ballaaran yeesho keliyana ay u adeegsadaan duminta dowladda cuhmaaniyiinta sannadkii kun siddeed boqol soddon iyo labadii miilaadiyada waxaa dhacay heshiiskii kotahi oo ay garwadeen ka ahayd dowladda ingiriiska heshiiskaasi oo dhex maray cuhmaaniyiinta iyo moxamed cali islamarkaana dhigayay in masar ay ka madax bannaanaato cuhmaaniyiinta shaamna inta uu nool yahay uu isagu ka taliyo a-sheikh suldaan maxamed aale maxamed ayaa waxa uu sheegayaa in sababtaas iyo kuwo kale oo halis ah ay sabab u noqdeen inay burburto khilaafadii cuhmaaniyiinta khilaafadda cusmaaniyiinta waagii hore si dadka ay mataqaanaa dad badan sheegayaan dad eh, sunnaha ku toosan bay ahaayeen baa arrinta la sheegay laakiinse intii ka dambeysay waqtiyadii dambe waxaa sabab u noqday waxay ka fogaadeen ilaahay kitaabkiisii subxaana watacaala shareecadii bay fara ka qaadeen dasaatiir iyo mataqaan qawaaniin ayay samaysteen waxay khilaafeen hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo sunnihiisii bay khilaafeen taasna waxay keentay mataqaanaa qof kasta oo sunnaha khilaafa ama hadiga nebiga ka leexda ilaahay waa u degay oo maaragtay digniinta waa ku dhacday falyaxdir liladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaaban caliim marka eh, ha digtoonaadaan kuwa khilaafaya eh, nebi maxamed arrinkiisa waa ilaahay subxaana watacaala an tusiibahum fitna marka imaam axmed wuxuu yihi fitna waa adduunyadan gudaheeda oo fitna ku haleesho xuduud ay ku qofka ku dhaco ama masiibo kaleeto oo maalkiisa iyo mulkigiisa baabi'isa ay ku timaado ama cudurro aan ka bixin lagu salido fitnadu waxay kaloo noqonaysaa eh, fitnatu alqabri oo qabri ku hesha ama aw yusiibahum cadaabun aliim maalinta qiyaame cadaab aliimiba u helo inta waa la isku dari karaa marka intaa ka digtoonaada marka mukhaalafatu rasuul haddii lala yimaado waxa weye ciqaab weyn baa ku dhacay innagan saas kaleto waxaa la rabaa inaan iska ilaalino oo ilaah xukunkiisa mataqaan aan la fudaysanin eh, itibaaca hadiga rasuulkuna uu ka muuqdo dhulkaan degannahay oo dhan aan ka shaqaynayno inuu ka muuqdaa la rabaa wamaa ataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahakum canhu fantahuu faraa ka qaada waxaa kaloo ka luntay eh, mataqaana dareenkii daatiga ahaa ee laga rabay oo qofku maaragtay la rabay inuu mataqaan muraa'adiisa ilaasho baa ka lumay waxaana daciifay damiirkii ruuxiga ahaa oo dhan ayaa baaba'ay saa darteed waxay ka tageen alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar oo dhan way ka tageen waxay ku dhaceen eh, wixii reer banu israa'iil ku dhaceen ayay ku dhaceen kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa ma kaanuu yafcaluun waxay ahayn kuwaan iska reebin wixii mataqaana xumaata ayaa is- dhacayaan iska reebin bay ahaayeen oo tarafkii iyo mataqaanaa maaragta baabatay eh, munkaraadka waxay iska noqdeen mataqaanaa maaragta cudurradaasa ku dhacay marka haddii munkaraadkuna ay ka soo baxaan meesha is- islaamku iyo imaaradu ay joogto ay ka soo baxaan ilaahay gacantuu kala baxaya subxaanahu watacaala marka cadowgooda banaanka ugu dhacaya marka saa darteed waxaa la rabaa innaga gudaheena alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar inay yihiin kuwa raayadoodu ay taagan tahay mar walba si fiican loo ilaalina wax kasta inaan la saamixin baa rabaa qof kasta waa ma- waxa weeye aamir kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkari qof kasta waxa weeye mataqaana maarata wuxuu ka shaqaynayaa khayru umma sidii lagu noqon lahaa ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar wanaaggii baa la farayaa xumidiina waa la diidaya waxaa la diidaya da'bul yuhuud in mataqaana maarata oo lagu lacnaday calaa lisaani daawuud oo mataqaana oo ciise bnu maryam lagu lacnaday inaan waxeedii ku dhacno oo aan raacno taasaa laynoo diidayay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas marka ma- waxaa laynoo soo saaray ukhrijat linnaas ummadda badbaadadeeda laynoo soo laynoo soo saaray oo dhan inaan badbaadino marka ciddii wax badbaadinaysa haddii iyadu badbaado u baahato xaggee loo marinaya waxaa kaloo rabaa inaynaan yaryaraysanin waxala waxay xumaataa nasrigay guurinayaan barakaday qaadayaan lacnada ilahi baa kusoo degaysa xumaatada maaragtay inaan inaan la fiirsan wanaaggana la fidsho marka taa way ku dhaceen waxay kaloo ku dhaceen oo asalka guud ahaaba mataqaana maarata maxaa haydiyey guud ahaanba cadowtum min tawxiid wa ahla tawxiidka iyo ehelkiisa ay la dagaalami jireen waxay jeclaan ahlu shirka waa jeclaayeen asxaabul qubuurka way jeclaayeen wayna ilaalin jireen ahlu tawxiidkana waa la dagaalami jireen oo maarata in badan bay ku qaadeen dowladdii xijaas ilaa yemanka jirtay ee sheekh maxamed dahabiye ay la dagaalameen rag badan bay ka gowraceen tawxiidka asalkiisa tawxiiduluhiya oo rububiya mata asmaa sifaat iyo wixii la midka ahaa waa ku wada dhaceen may aaba yeelin oo shareecadii asalkeed may ilaalin waxaa maaragtay maxay ahayd qubaabtii iyo mataqaana maaragtay baa baa la dhisay oo waxaan qubuuraha laga dul dhisay iyo mataqaana maaragtay maqaamyada ayaa la dhisay waxaa waxay lumiyeen mataqaana maxay ahayd al- alwalaa walbaraagi waxay galeen diblomaasiyaddii mataqaana maxay ahayd reer yurub markaase waxay siiyeen mataqaana maaragtay maxay ahayd een iqaamaad iyo waxay ku joogaan iyo shuruudo ilaa ay mataqaana kacaamo hoose oo ku kacayada oo burburiye ay ka sameeyeen meeshii deganayd oo ay saa ku dumiyeen Eh, waxaa kaloo dumiyey mataqaana maarata maxay ahayd eh, fasaadkii daakhiliga ahaa ee idaariga ahaa ee gudahood ka jiray xagga tarafka iyo mataqaana maarata maladaadka adduunyada iska raaceen waxaa ka mid ahaa fasaadka ida- idaariga ahaa ilaa xitaa rashwadii ay fiday oo maarata maalkii islaamka cid ilaalisa la waayey oo shaqadii islaamka isku toosin waayeen baa ka mid ahay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha maarata maxay ahayd khaarijka kaga yimi namsiyiintii iyo mataqaan ruushka markay weer kusoo qaadeen ay mataqaana iyaguna ay daciifiyeen Eh, dowladihii kale ee mataqaana maxay ahayd eh, maaragtay ingiriiska iyo wixii kaleta ay la la saaxiibeenna ay hoosta ay ku fureen mataqaana dad badan oo hoosta kala dagaalama Eh, ilaa xitaa mataqaana maaragtay yuhuudda ay siiyeen mataqaana maaragtay iqaamada ay siiyeen oo dhulka ay dejiyeen oo wax lamid ay sameeyeen mar hore yuhuud fahantayo gaalku faaqidaye oo cilaa lagu foongoray geesiyaal feejignaan jiraye way fariid iyo cuneen hanaadadii firan firconaye oy ninkii fooladkaayoo dhan ay feedha jaabiyeen
dhulka falastiin waxaa u bilowday wakhti cusub maadaama uu la wareegay maxamed cali oo ka goostay dowladda cuhmaaniyiinta waxaana ninkan iyo durriyaddiisii dhibaatooyin adag ay u geysteen reer falastiin ilaa lagu kacdoomay balse awood ayuu ku caburiyey bulshada markii uu si rasmi ah dhulka falastiin ula wareegay waxay dowladda ingiriiska ka dalbatay inay qunsuliyad ka furato magaalada barakaysan ee alqudus howlaha qunsuliyaddana waxaa ka mid ahaa ilaalinta yahuudda falastiin ku nool iyo in kuwa caalamka ku firarsan lagu dhiirogeliyo inay soo aadaan falastiin waa tabta ay hadda xabashidu dalkeenna ku samaynayso waxay qunsuliyad iyo safaarad ku leedahay hargeysa muqdisho garowe kismaayo iyo kuwo kale iyada oo magaalooyinka ay qunsuliyadaha ku yaalaan lagu degaameeyo dad nasaaro itoobiyaan ah xilli maamulada halkaasi ka jira ay guryaha xoog uga qaadanayaan qoysaskii soomaaliyeed kuwaasoo maalin walba warbaahinta hortaagan iyaga oo ka cabanaya boobka loo geystay falastiin halkii lagu dagaan daaqad ka arkaaye iyaguba darxumaday qaayibeen dar alle ma ahayn dukaamadiyo beertii kolkii daarti laga iibshay ee dalkiiba laga saaray bay dibad u yaaceen iyadoo xaalku sidaa yahay falastiinna ay ka baxday gacanta cuhmaaniyiinta yahuudduna ay ku soo qulqulayaan ayaa waxaa talada dowladda cuhmaaniyiinta la wareegay cabdilxamiid athaani inkastoo ninkan uu talada qabtay zamankii dib u gurashada iyo dacfigii cuhmaaniyiinta haddana wuxuu ahaa hogaamiye ka wanaagsan kuwo badan oo xilka uga horreeyey wuxuu diiday iskudayo badan oo uu ku hor istaagay qulqulka yahuudda ka imanaysa dibadda ee doonaysa inay degto falastiin xilligaas waxaa ruushka ka jiray waxa loogu yeero mucaadaatu saamiya iyada oo hal milyan oo yahuud ah oo ku noolaa ruushka ay la kulmeen cadaadis xooggan oo uga imanayay dowladda waddankaasi haddaba inta aanan sii socon waa maxay eray bixinta mucaadaatu saamiya waxaa ka warramaya asheykh jaamac moxamed cuhmaan horta dadkan waata la yidhahdo walaaddii nebiylahay nuux saam iyo wuxuu dhalay raafit iyo waxaa la yidhahdaa iyo xaam baa la yidhahdaa markaa saamiyiin waxaa wuxuu- saam wuxuu dhalay carabta iyo yuhuudda iyo niman ashuurin laha saasaa la sheegaa taariikhda markaasaa arrintiisa ahayd carabi waa saamiyiin yuhuudna waa saamiyiin qoladan kale ashuurinta waa saamiyiin laakiin saamiyimadii mata maxaa qaatay yuhuud baa qaadatay markaase waxay soo saareen markay yurub ay ku tasharudeen oo dee yuhuuddu dowlad may lahayn shataat bay ahaayeen ku kala fidsan yurub oo dhan meelba inbaa ku noolayd oo dad aada loo duleystay ahaayeen markaasay waxay soo waxay mustalax bay soo saareen laleeyahay ama cibaaro laleeyahay allaa saamiya dadku saamiyaday necab yihiin saamiyaday necab yihiin saamiyaday necab yihiin bay dadka ka dhaadhiciyeen yurub oo dhan marka waxaa waxaa la arko- waxaa la yihahdo anti saamiyistism ama allaa saamiyata marka qofkii la yahay saamiyadu dhibayaaba waxaa lo- qof xunbaaba loo arkaya marka hadda qofkii yuhuud dhibayo oo dhan waxaa loo arkaya ama dhib yar ay dhex marto ama la dagaalama ama wax ka sheega ah waxaa leeyahay didda saamiya weeye marka nimankaasa beentaas bugta ah oo wax ka jira aan lahayn oo carab haddii si kasta loo dilo carab waa saamiyiin haddii si kasta loo dilo si kasta loo baabi'iyo wax falastiin ka dhacay maanta iyo kataran lagu sameeyo saamiyiin ba wax loo geysa la odhan maayo laakiin nin yahuudiya haddii hadal qaloocan lagu yidhaahdo ama uu ceebtu sheegay wax- fartan lagu fiiqo a waxaa yurub oo dhan waxaa leeyahay didda saamiya wuxuu ka soo horjeedaa saamiyiintu ka soo horjeeda waa yuhuuddu masalax ay samaysatay oo dadka ay ku harowsato weeyaan marka wax- waa arrinay ka faa'iidaystaan nimankaas weeyaan oo aada uga faa'iidaystaan weli waxay aada ugu sii hergashay markii ee, ay naaziyiintu yurub ku baabi'iyeen oo laayeen kadib ayaa yurub oo dhan qofkii yuhuudda wax ka sheega inuu daalim yahay sidii naaziyiintu kale loo arkaya hadda falastiintaasoo kale waxaa yurub ula dagaalamayso oo yuhuudda garab u siinayso mustalaxa baadilka hirgalay oo waxaa leeyahay falastiintu waa didda saamiya iyaguna hadda waa saamiyiin la soco waa niman caraba laakiin saamiynimadii waxaa qaatay niman kale yuhuudda oo ku qadhaabta oo wixii far ku fiiqa ama saa u eega waxaa laleeyahay saamiyada ayuu ka soo horjeedaa dowladaha ingiriiska iyo faransiiska oo awood ku dhex lahaa cuhmaaniyiinta ayaa ku cadaadiyey cabdilxamiid athaani inuu aqbalo qaabilaadda yahuudda ka soo cararaysa ruushka sidoo kalena u oggolaado inay aadaan dhulka falastiin safiirkii maraykanka ee cuhmaaniyiinta ayaa isaguna markii ugu horraysay soo farageliyey arrinka wuxuuna tilmaamay in yahuuddu xaq u leeyihiin inay ku noolaadaan dhulka falastiin sidaba uu dhigayo madhabka brotestanka laakiin cabdilxamiid ayaa gaashaanka u daruuray dhammaan dalabaadkaasi
يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون إلى متى هذا السكون وإلي في صمت مخيف تنظرون قد عاث في أرض اليهود الغاصبون ودنسوا طهري وأنتم صامتون xalqadan waxaan ku soo ururinaynaa dhowr qodob waa midka koowaade geeridii sulaymaan alqanuuni waxay saamayn ku yeelatay habsami u socodkii howlihii khilaafada islaamka waxaana muddo sannado ah hakadgalay horumaradii la samaynayey taasina waxaa ugu wacan baa la dhihi karaya dowladda oo ku tiirsanayd hal qof oo keliya yuhuudda iyaga oo taag daran xataa kama aanay gaabin damacooda ah inay degaan oo qabsadaan falastiin waxayna ujeeddadooda u soo bandhigeen qaab fikri ah iyo hab diblomaasiyadeed iyaga oo garabsanaya reer galbeedka laga soo bilaabo sannadkii kun boqoltoddobaataniyo kowdii hijiriyada ilaa sannadkii kun saddex boqollabaatan iyo toddobadii hijiriyada waxay dowladda cuhmaaniyiinta u ahayd fatro taagdarri ah oo horseeday inay burburto kadib markii ay ka soo dhex baxeen saraakiil iyo madax aan muslimiin ahayn dowladaha bariga iyo galbeedka oo ku loolami jiray qabsashada halbowlaha islaamka oo ay falastiin ka mid tahay ayaa maanta sidii ugu loolamaya qabsashada dhulkaas waana maraykanka iyo ruushka inkastoo ay awooddoodu soo yaraanayso ugu dambayntii siyaasaddii ay ingiriisku u adeegsadeen dabadhilif moxamed cali oo ah ninka ay ku qabsadeen falastiin waa siyaasadda ay maanta isticmaalayaan soomaaliya dadka la aaminsan yahay in loo adeegsaday waxaa ka mid a cabdulaahi yuusuf iyo cali maxamed geeddi axmed madoobe iyo muuse biixi iyo farmaajo iyo xasan sheekh
آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta saddex iyo labaatanaad ee barnaamijka taariikhda falastiin tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا